yaa warkaas yidhi xaggee ka hesheen ka war sida soomaaliya dowladeedu intay ka sheegayso dib kale wixii oo meel lagu qoraba haddaan ka jawaabno waa wareerayna waa gartay laakiin wax dib loo dhigaayo male soomaha marka laga hadlayo maxkamadda iyo xilliga loo qabtay in muranka badda la guda galo may waa sheegnay hadda ka hor waa ku celcelinay malaha dadkao dhan la gaarto dee marba brogram baa lala hadlaya maxkamadda kayska maxkamadda hor yaalla ee muranka xuduud ku saabsan dowladda soomaaliyeed waxaa ka go-an in kayskaas maxkamaddu ay go-aan ka gaarto dhowaan magaalada muqdisho waa ti aad isugu yeertay safiirada inta badan fadhigoodu uu yahay hadda magaalada muqdisho ee caalamka matala waxaad sheegtay in soomaaliya aysan u dulqaadan doonin wax faragelin ah haddii aad dadka u sharaxdo yaa waay dalalkaas leedahay khatar ayay gelinayaan madax banaanida soomaaliya dalku raba ha ahaado dalkii dabcaynu soomaaliya arrimaheeda farageliya waxaanu waxaanu u sheegaynaa adduunka diblomaasiyiinta marka aan la hadliyey inaynan inaanan u dulqaadan doonin marka ma dalal badan baa mise waa dhowr may dalal badan maaha waa farag ku tiris waaye dalalka hadda mararka qaarkood arrimaha iyaga farageliya dalalka badan adduunka saaxiibaanu lanahay waa inay ixtiraamaan qarannimada iyo midnimada soomaaliya sida uu qabo ay qabaan qawaaniinta adduunka waayahay arrimaha dibadda haddii aan wax kale kaa weydiiyo waa la socotaayo dee xiriirkii waxaad u jarteen guinea waa dad badan waxaa laga yaabaa inay weli fahmi laayihiin xiriirka aad jarteen iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda ka dhexeeya labada dal laakiin waxaa muhiima waxa ka dhashay oo ah in aad sii fogeyseen wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan marka ma aaminsan tihiin in tallaabada aad qaadeen ay tahay mid aad ku fogeynaysaan ama mid aad ku fogeynaysaan somalilan oo wadahadaladii aydaan diyaar u ahayn tan koowaad waxaa weeye dadku inay ku wareersan yihiin waxaan iyo uganda naga dhexeeya dad ku wareersan waddadan diblomaasiyadda aqoonin kuwa khubaraa iska dhigaya ama wasiiro iska dhigaya oo ka hadlayana waa arkayay diblomaasiyaddu waa waa heerar marka xiriir diblomaasi dalalka siyaabo badan ba uga dhexayn karaa uga dhexayn karaa iyagoo safaarado isdhaafsada isweydaarsada oo qayb ka mid a diblomaasiyadda ah wuxuu uga dhexayn karaa iyaga oo go-oyaasha maxfalada qaarkood xiriir ku leh oo maaragtay isqadariya oo iskaashada marka sidaan hadda ka hor ku sheegay wareysiyo ama doodo annaga iyo guinea laba daloo walaala ah oo ku walaalaa ku bahoobay ururka auda ururka dalalka islaamka iyo unt iyo meelahaasoo xiriir ka dhexeeyaanu ahayn oo israxisagoo ka dhexayso oo madaxdayadu oo madaxdayadu isbooqdaan oo isla hadlaan oo sheekaystaan oo marka xiriirkaasaa naga dhexeeyey xiriirkaas ayaa ayay xumeeyeen safaarad keliya kuma xira arrinta tan kaleeto ah xiriirkaasi fogeyseen guinea iyo somaliland waxa iska galay anigu ma aqaano dadkaasi waa dad iyaguna iska wadahoog iska jecel soomaalidu mararka qaarkood ilaa morgnan bay noqdeen dembidegenis themselves qof soomaali sheeganaya oo sida hadda ka hor baan kulamo saasoo kaleeto ah dowlad saasoo kaleeto ah dad la galay qaar baa haddana waxay ku dhahayaan soomaaliya ma cayrin karto qof ku xadgudbay markaas waxaa kisa iyagoo qofkii difaacayo sharciyo kale wax kale akhriyaya marka soomaaliya waxay ilaashanaysay midnimada dalkeeda iyo dadkeeda iyo qarannimadeeda iyo sharafta ummadeeda somalilandina waxay ka mid yihiin dadka soomaaliyada sharaftooda iyo qarannimadooda iyo midnimadooda ilaalinayna marka annagiyo soomaaliya somaliland walaalaanu nahay maaragtay somaliland waa qayb ka mid ah soomaaliya saas adduunku waa aqoonsan yahay marka walaalaha iyagaasi annagu waa isu dhannahay waana israbnaa waana isla hadlaynaa waana isla noolahay weligana waa isla noolaanaynaa genina waxba kama gelin geni hadday nagu xadgudubto annaga noo taasaauro dhawanahay waa gartay laakiin dee meelo kalena waa lagu soo dhoweeyey mas-uuliyiinta somalilan oo kenya ka mid ah haddii marka dalalka aad idinka midna aad tirahdaan xiriirkaan u jarnayn midna wadamo darisaan nahay oo waxbaa naga dhexeeya soo laftirkeeda maaha siyaasadaan la fahmi karin waa la fahmi karaa qofkii fahmi waayo isagaa fahamkiisu gaabis yahay dalalka waad kala dooran kartaa ma garanaysa adigu hadda dadka aad dadka aad saaxiibada la tahay oo shaksi ah qof baad khaladaadka qaarkiisa ku dulqaadan kartaa qof aan xore iska kiin gelinna waadan aqoonin hadduu ku xadgudbo waxaa laga yaabaa inaad tiraahid war kuma aqaani iga tag marka dalalka xorta ahi waxay doostaan waktiga iyo meesha